waa tahay dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo weli waxay noo soo socota warbixin ku aadan puntland oo hirgelisay xarumo laga soo kala uruuriyo xarumo xarumo qaabilsan ururinta xogaha ku aadan arrimaha bini-aadannimada aan safiirina wararka qiimaha xooluhu seyladaha maanta naga soo gaadheen aan ku bilowno suuqa magaalada hargeysa ayaa geela qaliinka heerkiisa koobaad lakala siisanaya sagaal milyan heerka labaadna waa lix milyan heerka saddexaadna waa laba milyan iyo shan boqol geela dhoofka heerkiisa koobaad waa sagaal milyan heerka labaadna waa toddoba milyan iyo shan boqol oo kun heerka saddexaadna waa saddex milyan geela dhaqaalka hasha riman ayaa lakala siisanayaa laba milyan iyo shan boqol heerka labaadna waa laba milyan heerka saddexaadna waa milyan iyo sideed boqol oo kun hargeysa ariga qaliinka heerkiisa koobaad waa toddoba boqol oo kun heerka labaadna waa shan boqol oo kun heerka saddexaadna waa saddex boqol iyo konton kun ariga dhaqaalka ahi waa saddex boqol oo kun heerka labaadna waa laba boqol iyo sideetan kun boorame haddaan aadno oo gobolka awdala lo-da qaliinka heerkeeda koobaad waa saddex boqol oo dollar heerka labaadna waa laba boqol iyo konton dollar heerka saddexaadna waa laba boqol oo dollar looda dhoofka ahi waa shan boqol iyo konton dollar heerka labaadna waa afar boqol iyo shan iyo labaatan dollar heerka saddexaadna waa saddex boqol oo dollar boorame ariga qaliinka ahi waa konton dollar heerka labaadna waa afartan dollar heerka saddexaadna waa labaatan iyo sideed dollar adhiga dhaqaalkaahi waa soddon dollar heerka labaadna waa toddobiyo labaatan dollar heerka saddexaadna waa saddex iyo labaatan dollar gabiley haddaan fiirinana adhiga dhoofka heerkiisa koobaad waa konton dollar heerka labaadna waa afartan iyo shan dollar adhiga qaliinkaahina waa konton dollar heerka labaadna waa soddon iyo sideed dollar guud ahaana wararka qiimaha xooluhu seyladaha ay maanta naga soo gaadheen waa naga intaas